waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan dibad iyo daakhilba gaar ahaan waxaan salaamayaa baahda saxaafadda waa idin salaamay adeer geedaha kusoo koobile ciidamada galabka sido meelay joogaanba waxay iska calool ku yihiin zaylac iyo raas kamboni inay amnigii qarannimo ee soomaaliya ay soo celiyaan gaar ahaan meeshaan hadda aad ii tilmaantay xuduud dheer oo laba dawladood oo aynu darisnahay dad soomaaliyeed oo dhulkaa deganna una soo xiga sida soomaali galbeed oo jiidda canaano goryaale ilaa meesha la yidhaahdo b b one waxaa derisna laga ahaa etoobiya dhinaca soomaali galbeed b b one ilaa raaskamboonina kenya gobolka ay guumaysato n f d etoobiya hadafka iyagu marka gadan ma ahe e waa inaan xuduudda amniga qaranka ka sugno weeye hadafka iyagu caalka iyaguna hadda wuxuu marayaa janta barjanta wax kaloo bababaleen ah oo hadda fara badanna carrada kana ay jiraan damaacigii boosha xumaa iyo dalqabsigii kenya waxaad moodaa inay dib u laqday inkastoo hadda gobollada jubba qaybo ka oo badan ciidamada kenya ay ku sugan yihiin haddana hadafka iyagu sida aan kuu sheegay weeye
waa gartay mudane inkastoo arrimaha aada ka hadashay ay jiraan dhinaca kale cabsi ayaa jirta oo xadka dalkeena uu la wadaago dhinaca kenya oo kenyana dowladdu ay ku eedeysay in jabhado ay soo hubeyneyso oo dhanka kale marka loo eego jubbalandna la sheegay in ciidamo ay ka joogaan meel u dhow ee degmada beled xaaw arrimahaas oo isbiirsaday bal maxaa dhibaato ah oo ay ku keeni karaan baad is leedahay shacabka ku nool xadka
adeer hortu shacabka hadbeenaadka dheh horta aan ku saxo shacabku labada dhinacba waa shacabka nagi waa soomaali shacabka soomaaliyeed oo ama n f d degan ama juba deganna dawladda kenya dhibaatay ku haysay kuwa n f d in badan bay guulaysanaysay gulahdaysay kuwa gobollada jubbana tobankii sano o aan soo dhaafnay bay dhibaatada ku haysay meesha jubbaland i leedahayna inaan ku saxaan aada u jeclaan lahay oo jubba waa ciidda soomaaliya ciddilayn oo hadda inay wax maamusho rabtana muqdisho caasimadu ahee inay qarankeeda iyo ummaddeeda ay qirto oo aynan dawlad kale adeegeed aadin baan kula talinaynaa maxay keeni kartaa waxay keeni kartaa oon kuu sheegayaa dadku waana dhintaa waana dhashaa laakiin waxaan dhalan dhibanna waa dhulka dhaqaalana lagu gadan haddii marka ay in badan baaba-ayso dhulka inaan difaacna annaga naga go-aan cid kastoo kusoo xadgudubto wixii nala baray aanan u dhaaranayna ayabay ahayd waxaan marka doonayaa inaan kuu sheego kenya waxay hadda sharci darre ku joogtaa gobolka jubbada hoose afar iyo toban goobooda ka mid ah iyo laba goobood oo xadbeenaadka gobolka gado ay ka degantahay ceelwaaq iyo giriley intabana annaga mas-uuliyadu naga saaran yahay hadday waabsato eedab yeelatay dhulkeeda ku koobnaato iyo dhulka ay guulaysanaysay annagu hadda ugu tegi mayno hadday damaaciga sii wadana dhimasha loo dhalaye inaan dhulka difaacna waajib bay nagu tahaa
waa gartay diyaargarowga iyo ciidanka iyo weliba in nidaamka dawladeed la gaarsiiyo guud ahaan deegaanadan hadda ee ciidanku la geeyey ee gobolkaasi gado bal iyana ka waran
horta ciidan mar walba diyaar garow kama dhamaado ciidan shaqadiisu waa inuu diyaar garoobo laakiin saan ka wada markaasinahay qarankeenii wuu burburay haddana wuu dhismayaa step by step waxaad garanaysaa laba kun sideed iyo toban iyo horraantii laba kun sagaal iyo toban dhulka hadda ciidamadu ay joogaan inka badan oo kamid a way marnayd haddana in badan baa marana dhulka toddobada boqol iyo afartanka kilomitr oo xadbeenaadka ku dhawaad sakunka kilomitr qaybo kamid oo badan oo ama argagixisadu ay ka faa'iidaysato ay ummadda soomaaliyeed labada dhinac ay wax ku yeeri karto ama adoontaa xuntoo sawaaxiluga ay dadkeena ku dhidayso marka diyaargarowga iyagu wuxuu yahay inaan amniga bulshadeenna iyo ilaalinta ciideenna aynu hanano weeye ujooja iyagu waa sidaas diyaargarowguna waa boqol kiiba boqol oo ciidan diyaargarow kama baxo haddana waxaan u hamuun qabnaa inaan raasiga kaambooni ammaanka waxa weeye ku hirano hadafkayagu waa saas
waxaa la sheegayaa diyaaradda ay leedahay kenya in ay kusoo xadgudubtay dhinaca xadka ee dalkeena ama xadbeenaadka kadibna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka jawaabeen oo rasaas ay ku tuureen kadibna ay dib uga laabatay arrimahaasi iyana maxaa ka jira
waa mahadsantaa waxaan ku cadaynayaa tobankii sano oo aan soo dhaafnay afar iyo tobankii lix iyo tobankii octoobar labada kun iyo koob iyo toban iyo xilligaan aan joogna xadgudubka diyaaradaha iyo ciidamada kenya gobollada juba joog kay ahaayeen jawaabtuna waa midii nala faray marka way jirtaa waxaan ka jawaabaynaa cid kasta oo calanka iyaga buruga iyo ciidayada kusoo xadgudubto jawaab dab ahaan siinaynaa hadda digniin bay ahayd midda u dambaysay jawaab maahayna waa u dignay inaanan dhimanin waan nool nahay dhulka iyagana aan damacin karin digniin aan siina marka jawaabtu way ku xigtaa hadday digniintaa kuwaansa qaadan weydo jawaabtaa ku xigta
kenya ciidamo ayaa kaga sugan dalkeena oo magaca amisom ku jooga ciidankaas haddii howlgallo ay sameynayaan oo kale ma jiraa wax xiriir ah oo aada la sameynaysaan
amisom sharci bay leedahay iyo qaab ayagu hawlgasho iyo shuruuc ciidamada kenya dhulka markay imaanayeen buntland bay kusoo galeen kadibna ayadoo aan sifo sharci ah la marin oo aan baarlamanka soomaaliyeed iyo qaranku uusan ansixin u samayn bulshada iyo qayaadada iyo dadka dadka hogaamiyeyaasha oo aan aynan raalli ka ahayn baa xukuumadihii isberbedelayay xilliyadoodii laba kun sagaal iyo toban aakhirke laba kun koob iyo toban aakhirkeedii lagu sheegay inay amisom yihiin waxaan doonayaa marka inaan adiga iyo ummadda soomaaliyeedba u caddeeyo hal saacad oo saacadaha ilaahay ka mid ah ciidamada qaranka ee gobollada jubba difaacaya iyo guud ahaan kuwa qalabka sida ee jamhuuriyadda soomaaliya kenya inaynaan wax xiriiraan la samaynin sidii amisom u dhaqmin waajibaadka la siiya ayna qaadan bale goobo badan oo ay deganayd oo intay cadowgii laga dirilayna qalab u dhigtay ay kaga guurtay dad shacab oo soomaaliyeed oo kuwii ciidamadu ay ka ganacsanayeen iyo kuwii dawladnimada raadinhayay aa lagu laayay oo ay dayacday baa jiro markaan kuu soo kooba marka kenya dhulka xaaraan bay ku joogtaa xumaan badanna way ka samaysay maaha marka nabad ilaalin iyo amisom ayada iyo bulshada gobollada deganna way kala aamin baxeen anaa marka barnaamijkan ka faa'iidaysanaya waxaan doonayaa inaan baaq u diro shacabka reer kenya diin walba ha haysteeno oo aan deris ka nahay oo aan idhaahdo haddii laydinku yidhi wiilashiinii walaalihiin bay u gurmadeen oy taageerayeen waa been xukuumaddiinu been bay idiin sheegtay idinkuna way idin dhayaanta coraadna oo idiin abuurtay hooyooyinka iyo aabbayaasha wiilashaas dhalay waxaan leeyahay wiilashiina kala baxa meeshaas xukuumaddaas faashilka oo umaradoox uhuro kenyaata colaad lagu abuuray dadka shacabka oo reer kenya annaguna dad derisnimada iyo waxa weeye iskaashiga iyo ummadda inay deris ahaato jecel baan nahay waxaan idin leeyahay wiilashiina kala baxay haddiinan kala bixin iyaguna dabuurahooda meesha ka qodan idinkuna colaad aan harin oo wiil wiilkii la yska dhaxlay idiin reebayaan iyo cadaawad bulsho soomaaliyeed oy naf iyo maalba burburiyeen oy dhulkoodii ku takarfaleen oy hantidoodii waxa weeyo ay waxay laayaan iyo waxay cunaan ay ka dhigeen baa deris idin la-a marka waxaan idin leeyahay wiilashiina saad ola bixi lahaydeen shacabka reer kenyow wixii ay geysteen naqaano waad ola bixin lahaydeen baa idiin taallo